maalinkii afartanii koowaad oo xidhiidh ah ayuu galay dagaalka ka soconaya jiidda khaza ee dhexmaraya yahuudda iyo muslimiinta falastiin waxaana marba marka kasii dambeysa kordhaya tirada shuhadada iyo dhinaca kale khasaaraha gaaraya askarta yahuudda ee ku sugan gudaha marinka khaza isbitaalka ashifa ee marinka khaza oo ay maalinkii shalay xoog ku galeen ciidamada yahuudda dadka muslimiinta ahna afduubteen ayaa la soo warinaya in mar labaad ay maanta xoog ku galeen ciidamada yahuudda iyagoo kasoo galay jihada koonfureed ee isbitaalka oo ah mid aada u weyn xilli ay mas-uuliyiinta maamulka yahuudda sheegayaan in isbitaalka uu yahay taliska muqaawamada falastiin ayay ku fashilmeen inay ilaa iyo hadda soo bandhigaan caddeemo arrinkaasi muujinaya afhayeenka ciidamada yahuudda ayaa isku dayay in isbitaalka uu sawiro inuu yahay goob muhiim u ah kooxaha muqawamada isagoo soo bandhigay dhowr qori ah kefudisaban oo uu tilmaamay inay ka soo saareen isbitaalka arrinkaas oo noqday mid lagu maadeysto aadna loola yaabo warbaahinta caalamiga yara iyo caamka guud ayaa ka hor yimid sheegashada ciidamada yahuudda iyagoona tilmaamay inaanay wax isqaadan karo ahayn in isbitaalka ashifa lagu tilmaamo inuu yahay talis milatary oo weyn iyo in laga soo bixiyo dhowr qori iyadoo weliba shaki xoog leh laga muujinaya in hubkaasi laga soo helay isbitaalka oo ay dadka badani rumaysan yihiin in ciidamada yahuudda ay halkaasi geeyeen si muuqaalo looga soo duubo inkastoo dowladaha caalamka intooda badan ay sheegeen inay kasoo horjeedaan in ciidamada yahuudda ay xoog ku galaan isbitaalka ashifa haddana dowladda maraykanka ayaa qaran difaac u noqotay yahuudda madaxweynaha maraykanka john baiden ayaa shir jireed oo uu la qaatay dhiggiisa dalka shiinaha oo booqasho ku joogay washington wuxuu sheegay in kooxaha muqaawamada falastiin ay dembiyo dagaal galeen markii ay xarumahooda milatari ay ku qariyeen isbitaalada ku yaalo khaza sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaa ku daray baiden isagoo difaacaya tallaabada ciidamada yahuudda ku galeen isbitaalka ashifa in ciidamada isbitaalka ee galay ay ahaayeen kuwa aad u yar dhinaca kale duqeymaha ciidamada yahuudda ay ka geysanayaan jiidda khaza ayaa halkooda ka sii socda waxaana ay si isku mid ah uga socdaan waqooyiga iyo koonfurta khaza oo ay saraakiisha yahuudda horaan sheegeen in koonfurta ay tahay aamin dadkana ay halkaasi u barakacaan saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda waxay duqeen ku garaaceen laba masjid oo ku yaalo magaalada qaan yonis halkaasuu hoy u ahaa dadka muslimiinta ah oo kasoo barakacay waqooyiga khaza waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeeyeen xarun shidaal lagu iibin jiray balse hadda hooy iyo guri u ahaa dadka muslimiinta ee guryahooda kasoo barakacay halkaasna waxaa ku shahiiday ugu yaraan sagaal ruux sida ay warbaahinta soo tabisay بالفعل الغارات الإسرائيلية محمد ما زالت مستمرة وتستهدف في كل لحظة مناطق جديدة وأهداف جديدة هذه المرة التركيز يكون على المساجد الفلسطينية حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجدا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وبالتالي دمرته وسوته بالأرض أيضا المسجد الآخر سقط فيه صاروخان صاروخ تم انفجاره وصاروخ آخر لم ينفجر وما زال متواجد في المنزل بالتالي الاستهداف يتركز يتركز على هذه المساجد يتركز على المناطق التي يتواجد فيها نازحين فلسطينيين كما حدث في محطة الوقود في وسط قطاع غزة على شارع صلاح الدين تسعة شهداء فقط وما زال هناك الكثير تحت الأنقاض كانوا يتواجدون في هذه المحطة التي لجأوا إليها dhinaca kale waxaa halkooda kasii socdo dagaalka adag ee jiidda khaza ku dhex maraya kooxaha muqawamada iyo ciidamada yahuudda waxaana marba marka kasii dambeysa sii kordhaya khasaaraha yahuudda ee maadi iyo midda nafeed intaba saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada yahuudda qirteen in laba sargaal looga dilay dagaalka ka soconaya khaza halka labo kalena looga dhaawacay taas oo tirada ay yahuudda qirteen intii ay gudaha usoo galeen khaza ka dhigaysa dhimashada konton iyo kow oo saraakiil waaweyn ay ka mid yihiin cisudiin alqasaam waxay dhankooda war ay soo saareen ku sheegeen in waaberigii hore ee maantoo khamiis ah ay burburisay ugu yaraan koo iyo toban ka mid ah gawaarida dagaal ee ciidamada yahuudda halkii ay qarax miino la beegsatay ciidamada lugeenayay kuwaasoo noqday dhimasho iyo dhaawac waxay sidoo kale kooxaha muqaawamada ee cisudiin alqasaam sarayaal qudus iyo guutooyinka annaasir salaaxuddiin saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday askarta yahuudda caqabado xoogan ayaa soo wajahay ciidamada yahuudda ee ka dagaalamaya khaza ku dhowaad labaatan maalmood kadib ma muuqato wax ka mid a ahdaaftii u soo duuleen oo ay xaqiijiyeen kuwaasoo kale ahaa soo furashada maxaabiista la haysto iyo burburinta kooxaha muqawamada marka laga soo tago dagaalka adag ay wajahayaan ciidamada yuhuudda waxaa jiro caqabado hor leh oo ku soo furmay kuwaas oo aanay la sii wadi karin dagaalka waxaana ka mid ah culeysyadaas soo wajahay roobab xoogan oo ka bilowday ghaza roobabkan ayaa hakinaya isku socodka gawaarida noocyadiisa kala duwan waxaana dhinaca kale uu roobkan faa'iido u yahay muslimiinta ghaza ee yuhuudda ka jareen biyaha iyo korontada toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ra'yu caamka guud ee yuhuudda waxaa dhankooda bilowday inay bannaanbaxyo ballaaran ka dhigaan talaabiib iyo magaalooyin kale iyagoo codsanaya in dadkooda ka maqan si nabadgelyaha loogu soo daayo dagaalkii ay ciidamadoodu wadaanna aanu wax natiijo ah keeni karin asbaabahaas iyo kuwa kale oo isbiirsaday ayaa la rumaysan yahay inuu usii socon karin dagaalka ghaza waxaa la sugan ay tahay mar dhow yahuudda oo iyagoo dulaysan qaata heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo keena inay ka baxaan ghaza in shaa allah يعني هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على توقف هذه الحرب أولا مسألة الخسائر وهذه نقطة جدا مهمة الخسائر الإسرائيلية الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يمكن أن تؤثر على الجيش نفسه على الرأي العام الإسرائيلي ويمكن أن تساهم في في إيقاف الحرب أو على الأقل التقليل من حدتها الجانب الآخر هو الضغط الدولي والرأي العام الدولي يمكن هذا أن يشكل حالة من الضغط على إسرائيل وخصوصا في الولايات المتحدة لأن إسرائيل لأن الولايات المتحدة هي الداعم الأساسي لإسرائيل في هذه في هذه الحرب علما أن نتنياهو نفسه في أحد اللقاءات الصحفية قال أنه وتحدث إلى الجمهور الأمريكي تحدث مباشرة مباشرة إلى الجمهور الأمريكي ليستمر في دعم إسرائيل وهو يعلم أن هناك يعني حالة غضب أمريكية رأيناها من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة أن نحو 69% من الأمريكان الآن يعار يؤيدون وقف اطلاق النار